Guddoomiyaha Waxbarashada Degmada Kismaayo Cali Khayre warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay waalidiinta Kismaayo iyo nawaaxigeeda in ubadkooda ay u diraan goobaha waxbarashada maadaama la fududeeyey culayskii dhaqaalaha ee ku xirnaa.
waxaan bulshadeenna sharafta leh la wadaagayaa in iskuulladeennii ay dib u furmeen eh, taariikh kow bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo shanta labada kun iyo labaatan labada kun labaatan iyo lixda sano dugsiyeedkiisii inuu furmay taariikh kow oo isniin ku beegan waxaan bulsho weynta reer kismaayo eh, ka rabnaa inay soo xareeyaan ardaydii waxbarashada ardayda waxbarashada ka maqanna sidoo kale waxbarashada la keeno waxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda jubbaland ugu talagashay waxbarasho free ah oo aan wax shuruud ah lagu xirinin ardayga oo waxbarashadiisa uu imaanahayo waad ka warqabtaan in iskuullo la dhisay la dayactiray loo hagaajiyey si tayadii waxbarashadii kor loogu qaado loo tababaray macallimiintii een macallimiin aada u tababaran oo labadii bilood ee u xirnaa tababarkoodii haddana dib loo bilaabay oo dib loo tababar loogu xareeyey ayaa iskuulladii eh, joogto waxaan rabnaa marka si guud in lasoo xareeyo ilmihii waxbarashadii gaar ahaan in xoogga la saaro waxbarashada gabdhaha oo gabdhaha waxbarashada ku jiraanna la- lagu ogaado kuwa waxbarashada ka maqanna lasoo xareeyo hadwaaleedma insha allah waxaan si guud marka aan rabnaa inay bulshada maadaama ay waalidiinta lafdhabar u yihiin wasaaradda waxbarashada iyo habsami u socodka waxbarashada inay ilmihii soo xareeyaan waxbarashadii keena waxaana anfici doono ee bedeli doono jiilkana maanta shaqeynayo waa ilmaheenaas ubadkeenaas annagay nagu xiran tahay dadaalkaan sameyno inay wax bartaan waxaan rabnaa marka bulshada reer jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo in ardaydii lasoo xareeyo waxbarashada la keeno